kulan wacan dhegaystayaal ku soo dhowaada ruwaayadan gaaban oo ku saabsan faquuqa iyo takoorka qabiilada laga tira badan yahay iyo saamaynta ay nabadgelyada ku leedahay aanise kikiin dhexbaxo jilayaasha dhalinyaro see tihiin waan ku faraxsanahay booqashadiinna aad iigu timaadeen gurigayga
waan kaa qaadnay malaaq xuseen sidoo kale waan ku faraxsannahay sidaad noo soo dhowaysay maanta waa maalin u weyn dhallinyarada sababtoo ah halkan waxaa ila jooga saddex dhallinyaro oo dib ugu soo xarooday nabaddiidkoo u soo noqday inay dadkooda wax la qaybsadaan waxaana wanaagsan mar walba inaad dadkiinna iyo dalkiinna aad u shaqaysaan adeer malaaq xuseen waad ku mahadsan tahay inkastoo shalay lagu khaldamay nimankaasi haddana maanta waxaan ognahay wax walbo ay yihiin waxaana diyaar u nahay inaan dadkeenna iyo dhallinyaradeenaba aan ka waanino cumarow adeer waxaad ka shanqarisay war aad iiga farxiyey sababtoo ah maanta qofkii dadkiis wax u qabta wuxuu ka wanaagsan yahay wax walbo waadna ku mahadsan tahay sidaad u garatay aqliga wanaagsan waxaan kaloo rabaa inaan intaas idinkugu daro waxaad ku biiri kartaan ciidanka deegaanka si aad u sugtaan ammaanka adeer malaaq xuseen aad baan kaaga mahadnaqaynaa sidaad noo qaabishay iyo fursadda aad noo sheegtay ee ah inaan ku biirno ciidanka madaniga ee deegaanka waxaan kuu ballan qaadaynaa inaan siday tahay ugu soo dhalaalin doonno hawsha haddana waan kaa tegaynaa haye haye nabad ayaan idinku ogahay
ku soo dhowaada kulankeenna maanta waxaan ka hadlaynaa sidaan isugu soo dhowayn lahayn dadka deegaanka iyo inaan nahay soomaali aan qofna qofka kale ka sarrayn loona siman yahay khayraadka iyo shaqooyinka deegaanka guddoomiye waad mahadsan tahay deegaankeen wuxuu u baahan yahay inuu helo nabadgelyo buuxdo oo dhan kasta ah waxaa muuqata inaan taas la garanayn ilaa marka hore la helo bulsho isku duuwan oo mid ah kana wada shaqaynaya cadaaladda nabadda iyo horumarka deegaanka waxaan qabaa in sida uu sheegay taliyuhu aan ka wada howlgalno sidii loo dhimi lahaa faquuqidda oo aan samayno ciidan iyo dhallinyaro isu dheeli tiran oo ammaanka ka shaqeeya saaxiib yaal see tihiin maanta waan faraxsanahay sababtoo ah waxaan meesha laga saaray takoorkii waxaana la sheegay in dhallinyaradii ay tahay tiirka nabadda sidaas darteed waxaan nahay dad wada shaqaynaya hadda kadib waan fiicanahay cumar runtii waa war lagu farxo in maanta dadka waxgaradka ay isla gartaan in faquuqidda qabiilada uusan keliya dhibku ahayn qabiilada laga tirada badan yahay balse uu dhibku yahay bulshada oo dhan iyo habnololeedkooda anaga ka dumar ahaan waxaan diyaar u nahay inaan door muhiim ah ka qaadan waa runtiin faadimi cumar waxaa la gaaray wakhtigii aynu wada istaagi lahayn in la xurmeeyo xuquuqda ay leeyihiin dadka walaaleen ah mana jiro qof qof ka fiican oo ka wanaagsan waan inaan xoojinno arrinkan annaga waxaan qabaa in loo baahan yahay wada shaqayn bulshada dhammaan maamulka degmada iyo dowladda iskaashigaas oo keliya ayaa keeni kara nabad iyo horumar aniga aad ayaan ugu faraxsanahay in la hal abuuro ciidanka madaniga deegaanka si ay u furaan wadadan isku xirta wallaweyn iyo afgooye anigaa ka mid ah dhallinyaradii ku biirtay ciidankii madaniga ee run ahaantii waxaa ii muuqday waxaad loogu farxo ee kaalayaan dhammaanteen u istaagno horumarka deegaankeena